halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwii axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay warqaddii labaad ee rasuul butros cutubka saddexaad cutubkan saddexaad waxaa rasuulka uu uga hadlayaa saddex arrimood oo kale ah kow sida dunidu ay noqon doonto dabeecad ahaan wakhti ka hor intaannu masiixu dunida ku soo laaban labo qorshaha ilaah uu u hayo dunidan waxaana loo kala saarayaa maaddadaasi saddex mawduuc waxaana weeye duniyooyinkii hore kuwa maanta iyo kuwa imaanaya mustaqbalka saddex waxaa ugu dambeeya rasuulka canaanashada uu canaananayo rumaystayaasha masiixa oo wuxuu siinayaa caqli celin talo iyo weliba tusmooyin aasaas u ah rumaysadka masiixa isla sidii rasuulladii kaleba ay inoo siiyeen waxaana hadalladiisa loo qaadanayaa canaan waayeel waa xusuusin uu dadku xusuusinayo aasaaska nolosha masiixinimada iyo sidii loogu socon lahaa dariiqa ama tubta masiixa markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay meeriska cutubka saddexaad ee warqaddii labaad ee rasuul butros waxaanan ka falanqoonaynay maaddada qusaysa hal duni oo loo qaybiyey saddex duni waxaanan ku jirnay mawduuca quseeya duniyooyinkii hore marka rasuul butros uu leeyahay kuwaas oo dunidii waagaasi jirtay ay ku baaba'day iyadoo daad qaaday haddaba waxaa lala yaaban yahay oo laysku haystaa inuu rasuulku ka hadlayo dunidii jirtay intaan bini'aadanka la uumin iyo inay tahay tii ka dambaysay markii nebi aadan la abuuray waana markii ilaah dadkii nebi nuux uu ku qarqiyey biyaha ama uu ku halaagay haddaba micno yeelan mayso aragti waliba ee adigu aad haatan rumaysan tahay waxaase ahmiyaddu ay tahay in dunida daad lagu halaagay wakhti hore waxaana isa soo taraya caddaymaha sheegaya in duniyooyinkii hore la halaagay oo wax walibana isbeddel uu ku dhacay marka la eego sidii ilaah uu ugu tala galay bilowgii dunida haddaan intaasi ku soo koobno duniyooyinkii hore ayaannu iminka idiin bilaabaynaa dhegaystayaal inaan idin falqayno duniyooyinka maanta iminka rasuul butros wuxuu inoo horkeenayaa maadada labaad oo ah dunida maanta haddaan intaasi ku soo koobno duniyooyinkii hore dhegaystayaal ayaannu iminka idiin bilaabaynaa inaan idiin falanqayno duniyooyinka maanta iminka rasuul butros wuxuu inoo horkeenayaa maadada labaad oo ah dunida maanta waa dunida aniga iyo adiga aynu ku noolnahay haddaan markaasi ku horumarno intaan faallada bilaabin waxa rasuulku uu leeyahay ayaan la soo kala baxaynaa warqaddii labaad ee rasuul butros cutubka saddexaad aayadda toddobaad waa baalka afar boqol afar iyo toban ee axdiga cusub waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan laakiinse samooyinka haatan jira iyo dhulkaba isku eray baa dab loogu kaydiyey oo waxaa loo hayaa maalinta xisaabta iyo halligaadda dadka cibaadolaabayaasha ah muxuu haddaba rasuulku leeyahay wuxuu leeyahay waxaa dunidan lagu kaydiyey dab waa warbixin xaqiiqdii cajiib ah ma ahan in lagu dhex kaydiyey laakiin waa lala kaydiyey xaqiiqduna waxay tahay inay jiraan walxo dunida yaalla oo dunida burburin kara markii loo baahdo ama ay talada rabbiga sidaasi ku ahaato looma jeedo in ilaah samada oo ka soo dirayo dab laakiin dhulka ayaa waxaa yaalla dab lagu kaydiyey oo fulinaya qorshaha ilaah haddaba miyaannu garanaynaa in aniga iyo adigaba aynu ku dhex noolnahay duni laga buuxiyey baaruud ama atomig bam haddaba marka la doonayo in dunidan la burburiyo way ka duwanaanaysaa sidii ay ahaayeen duniyooyinkii hore kuwaasoo lagu halaagay daad daadka waxaa lagu halaagay duniyooyinkii hore balse iminka dunidan aynu iminka ku noolnahay waxaa loo kaydiyey ciqaab kale waana ciqaabta dabka ah marka dhanka kale laga eego waxay hadallada u dhacayaan dunidan hannaankeedu ma ahan mid joogto ah waxaa dunidu ay ku sii jeedaa ciqaab kale oo ku soo fool leh oo rasuul butros wuxuu arrinka si tafatiran inoogu sharaxayaa aayadda tobanaad ee isla cutubkan markase uu leeyahay lagu kaydiyey ayaa eraygaas uu noqonayaa isla eraygii giriigga ahaa ee sayidkeenna uu u isticmaalay ninkii baqaarada u dhistay hantidiisii faraha badnayd dadku waxay iminka soo saareen in dunida ay ka buuxaan waxyaabo badan oo qarxin kara ama burburin kara dunidan waxay u muuqataa inay dadka soo saareen walxo kicin kara qaraxyo waaweyn oo dunida laasta inay haddana ku keydsan yihiin isla walxahaasi dhulkeenna waxaana taasoo ay cabsi gelisay dadkii ama khubarradii soo ogaatay sida atamka wax uu u halaagi karo ama uu u baabi'in karo qabiirka la yidhaahdo doctor yurey oo wax ka dhigay jaamacadda chikaago oo ku takhasusay cilmiga fisikiska ama walxaha ayaa waxaa maqaalad uu ku qoray jariidad toddobaadla ah uu leeyahay sida tan anigu waan baqayaa waxaan doonayaa weliba inaan idinkana idin cabsi geliyo marka aan idin sharaxayo sida atamku wax uu u halaago raggii kale ee atamku uu cabsi geliyey waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo sir winston cherchihill oo isagu ra'iisul wasaare ka ahaa dalka ingiriiska xilligii dagaalkii labaad ee dunida lagu jiray waxaana uu yidhi ama uu leeyahay wakhtiga dunidani waa gabaabsi ama wakhtigu wuu isgurayaa nin kale oo aqoon weyn lahaa ayaa isna wuxuu leeyahay nin waliba oo qabiir ah oo baaritaanno ku sameeyey ilbaxnimadii hore ayaa wuxuu welwel ka muujinayaa sida dunida ay ku dambayn doonto oo mid waliba wuxuu mala awaalayaa sida mustaqbalka dunidu uu noqon doono rag kale oo fara badan ayaa ka hadlay in baaritaannada dunida maanta ka soconaya uu sii kordhinayo oo keliya walaacii dadka waayo waxaa u soo baxaysa in dunidu ay ka timid ciqaab oo ay ku sii jeedo ciqaab kale iyo in wakhtiga dunidanu uu gaaban yahay ama gabaabsi yahay haddaba marka khubarradii cilmiga dunida ay sidaasi u hadlayaan waa sidee aniga iyo adiga saaxiib waa kuweenna rumaysan kitaabka quduuska ah sidee bay taasu inoo saamaynaysaa waa in dunida ay ku dambayn doonto ciqaab iyo sida loo burburin doono miyaanay haddaba ahayn inaan muujinno feejignaan iyo taxadar dheeraad ah haddaba yaanay kula noqon inaan leeyahay ciqaabta dunidu waxay ka imaanaysaa atomig bam oo sidaasaa ilaah uu u burburinayaa dunida waxaanse leeyahay dadku waxay garteen in dunida lagu kaydiyey dab oo waxay kitaabka kala soo baxeen in ilaah dab uu ku kaydiyey dunida waana qidcada aynu ka arkayno warqaddii labaad ee rasuul butros in dunida dab lagu rogi doono ma ahan mid macquul ah laakiin waa mid cilmiyan ah in dunida lagu halaagi doono dab haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda siddeedaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiin gacaliyaalow waxaan keliyaha iloobina in maalin keliyahu rabbiga la tahay sida kun sannadood kun sannadoodna la yihiin sida maalin keliya waa hubaal haddaba in baaba'a dunida iyo samadaba uu dhici doono wakhtiga lagu jiro maalinta rabbiga waana wakhtiga toddobada sannadood ee lagu jiro wakhtiga dhibka weyn iyo kunka sannadood ee wakhtiga marka boqortooyada masiixu ay dhulka imaanayso markii sayid ciise masiix dunida uu ku soo laabto oo ah dhammaadka wakhtiga dhibka weyn uu ka soconayo dunida ayuu wuxuu dunida ka taagi doonaa boqortooyadiisa wuxuuna dib u cusboonaysiinayaa dhulka oo cusboonaysiintuna noqon mayso mid joogto ah haddaba dhulka iyo samadaba lama burburin doono ilaa laga soo gaaro wakhtiga dhibka weyn waana wakhtiga rasuul butros iminka uu ka hadlayo xitaa haddii wakhtiga sayidka lala kulmayo uu yimaado berri weli dunidanu waxay sii jiraysaa kun sannadood oo kale waxaase xaqiiqo ah in samada iyo dhulkaba la burburin doono oo wakhtiga la baabi'in doonana wuu soo socdaa haddaan horay idinku sii wadno warqaddan labaad ee rasuul butros ayaannu haatan idin akhriyaynaa dhegaystayaal cutubka saddexaad aayadda sagaalaad waa baalka afar boqol afar iyo toban ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan rabbigu kama raago inuu ballankiisa oofiyo sida dadka qaarkiis uu ku tiriyo inay tahay raagid laakiinse idinkuu idin dulqaadanaya oo dooni maayo in qofnaba halligmo laakiinse wuxuu doonayaa in kulli lawada toobad keeno ilaah waa dulqaad badan yahay oo ma ahan mid degdeg wax ku sameeya ilaah waa baaqi oo innaba welwelkuma jiro kun sannadood waxay u tahay sida hal maalin oo hal maalinna waxay isaga u tahay kun sannadood warku wuxuu u dhacayaa in wakhtigu uu imaanayo marka samada iyo dhulkaba la duuduubi doono marka ay sidaan tahay wuxuu dadka meel waliba ay joogaanba siinayaa fursad ay ugu soo noqdaan isaga sababtaasi ayaa haddaba aniga iyo adigaba laynooga doonayaa inaynu hadalladii ilaah gaarsiinno dadka waana shayga keliya ee qofka noloshiisa beddeli kara waa hadalladii ilaah kuwa qofku ay mar kale ka dhashaan isla sida rasuul butros uu inoogu soo sheegay warqaddiisii koowaad markaasoo uu lahaa sida ku qoran cutubka koowaad aayadda saddex iyo labaatanaad sida tan idinka mar kale laydinkuma dhalin abuur baaba'aya laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah ereyga ilaah oo nool oo waara waxaa haddaba danta ilaah ay tahay inuu wax badbaadiyo waxaana rasuulka oo ruuxa ilaah uu ka dul hadlayaa uu leeyahay sida tan laakiinse idinkuu idin dulqaadanayaa oo dooni maayo in qofna halligmo laakiinse wuxuu doonayaa in kulli lawada toobad keeno haddaba ma ahan doonista ilaah in adiga aad dembiyadaada ku dhimato waxaa nin waliba kitaabkan uu u akhrisanayo waxa weeye bal inuu arko in ilaah aanu doonaynin inuu wax ciqaabo wuxuu doonayaa in dadku dhimashada uu ka badbaadiyo waxaana weeye inaad ilaah u timaado oo aad qaabisho nabaaddinnada uu ku siiyey miyaad garanaysaa haddaba inaadan istaajin karin jacaylka ilaah uu ku hayo adiga welibana ma diidi kartid jaceylkiisa oo weliba jaceylkiisa iskama wareejin kartid balse markii uu dusha sare kaaga soo hooro waxaad qaadan kartaa dalladda oo waad diidi kartaa inuu kugu soo hooro oo ay kugu soo da'do nimcada injiilka ciise masiix waxaa loola jeedaa waxaad kaga hortegaysaa jacaylka masiixa dalladaada dembiga iyo tanfallaaganimada si aadan u helin ama aanu kuu soo gaarin jacaylka masiixa laakiin waxaa cad inaadan istaajin karin jacaylka masiixa waxaan akhriyey qiso la qoray wakhti hore waana qisooyinka loo yaqaano greeg methology waxaa dhacday in wiil madi ah uu la joogay hooyadii oo iyadu aad iyo aad u jeclayd isaga waxaa dhacday wakhti dambe in wiilkii uu arkooday gabarh oo isagana gabadhii buu aad u jeclaaday balse gabadhii waxay iyadu aad u nabcaatay wiilka hooyadii wakhti dambe ayuu u yimid gabadhii uu waayadan badan jeclaa wuxuu ku yidhi gabarh yahay aan ku guursado waxay ku tidhi haddii aad iska soo goyso wadnaha hooyada markaas oo keliya ayaan ku guursan karaa wiilkii waxba ma hubsane hooyadii buu u tegay oo wuu soo dilay markaasuu kala soo baxay wadnaha intii uu jidka soo socday ayaa wiilkii uu kufay markaasaa wadnihii la hadlay oo ku yidhi wiilkaygiyow miyaad kuftay weli wuu iska jari waayey jacaylkii hooyannimo waxaan markaasi kuu sheegayaa in isla sidaasi oo kale aadan innaba ka baxsan karin jacaylka masiixa isagu wuu ku jecel yahay oo adigana innaba ma hor istaagi kartid jacaylkiisa iyo weliba danayntiisa iyo tabantaabadiisa waxaa qorninku uu leeyahay ilaah wuxuu roob u soo diraa kan wanaagsan ee xaqa ah iyo weliba kan sharka ah inkastoo aad shar leedahay haddana ilaah waa ku jecel yahay waxaan markaasi kuu sheegayaa dhegaystow in sayid ciise masiix uu ku badbaadinayo haddii aad aqbasho badbaadada uu bixiyo waa in aad xaalka haatan beddeshaa oo wax walibana ma ahan inay u socdaan sidii hore waxaan garanayaa sida noloshaadu ay tahay dhegaystaha aan weli masiixa rumaysaninou waxaad ku nooshahay nolol welwel iyo tiiraanyo badan nolol hubaal la'aan iyo horukac la'aan ah nolol jaho wareersan nolol aadan midigtaada ka garanaynin bidixdaada marka waa laga roon yahay noloshaan aad marna kacayso marna kufayso waxaa kuu wanaagsan inaad qaadato badbaadada masiixa nuurka badan uu kuu hayo haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda tobanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan laakiinse maalinta rabbigu waxay u imaan doontaa sida tuug oo kale maalintaasi oo ay samooyinku baabi'i doonaan iyagoo sanqar weynu ka yeerayso oo waxyaalaha abuuranna iyagoo gubanaya ayay baabi'i doonaan dhulka iyo shuqullada ku jirana waa la gubi doonaa wuxuu rasuulku leeyahay laakiinse maalintu waxay u imaanaysaa sida tuug oo kale haddaba waxaa jira doodo laga qabo in maalintaas iyada ah ay tahay maalinta sayid ciise masiix dunida uu ku soo laaban doono iyo in kale waxaan aniga rumaysanahay in maalinta rabbiga ay tahay wakhti kooban oo ka mid ah wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka bilaabanayo waxaana xigaya wakhti gaaraya kun sannadood oo masiixu dunida uu xukumayo dabadeedna waxaa xigaya fallaagannimo shayddaanku uu wado waxaana bilaabanaya wakhtiga marka masiixa uu ku fadhiisanayo carshiga cad ee weyn sida markaasi ku qoran kitaabka muujintii waxaa la abuurayaa samooyin cusub iyo weliba dhul cusub waxaa haddaba weedha ah sida tuug oo kale isticmaalay rasuul bawlos sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer tesalonika cutubka shanaad aayadda labaad markaasoo uu lahaa maalinta rabbigu waxay u imaanaysaa sida tuug uu u yimaado wakhti aan la filanaynin haddaan faallada rasuul butros ku soo noqonno ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay maalintaas oo ay samooyinku baabi'i doonaan iyagoo sanqar weyn ereyga rasuul butros uu ula isticmaalay sanqadh waa ereyga giriigtu ay ula isticmaalaan xiinka gamuunka sanqadha biyaha iyo sawaxanka masaska marka ay dhulka ku socdaan ereyga la isticmaalayna waxa weeye hosidon oo ka dhigan guux ama sanqadha bambooyinka waaweyn sida tii lagu tuuray ama lagu ganay hiroshima oo ka mid ah dhulka jabaan waxaa rasuulku haddaba uu raacinayaa oo uu leeyahay waxyaalaha abuuranna iyagoo gubanaya ayay baabi'i doonaan haddaba sidaad arkaysaan walxuhu joogto ma ahan sida beri hore ay inala ahayd walxaha waa la baabi'in karaa haddii loo beddelo tamar waxaa rasuul buduros inta uu uga hadlayaa walxo waana walxaha ama lakabyada dhulka oo giriig ahaan noqonaya istokhiya ereygaas ayaa kaga wanaagsan kan aynu isticmaalno ee atomka saynis ahaan waana erey giriig ah oo macnihiisu uu yahay shay aadan ciribtiri karin ama aadan baabi'in karaynin waxaannu wada garanaynaa in atomku uu yahay walax aan la kala wadi karaynin ama aan la kala goynaynin waxaase rasuul bawlos uu isticmaalayaa ereyga dhalaalis ama baaba oo giriig ahaan ereygaasu wuxuu noqonayaa luyo taasoo macnaheedu yahay kala furis dadku waxay kala siibeen atomka waxaana u soo baxay quwaddan atomikada oo noqotay wax cajiib ah maanta dad badan ayaa waxay isku dayayaan inay tamartaasi sii daayaan waayo aniga iyo adigaba waxaannu ku noolnahay adduun khayraadkiisu uu gabaabsi yahay markii ilaah dunidan u uumay wuxuu ku uumay saliid iyo qudrad aad u fara badan wax waliba dhexdeeda ayay ceegaagaan dadkii markii ay dembaabeen wax waliba ee dunida yaallay ayay halleeyeen ama ku dheeleen waxaanay nabaad guuriyeen dhulkii waxaanay baytal maaliyeen khayraad fara badan oo dadku ay ku intifaaci lahaayeen ilaa iyo wakhti dheer marka ay sidaasi tahay atamka aad arkaysaan waxaa ku jira tamar aad iyo aad u weyn markii ilaah dhulkan uu baabi'inayo waa howl cajiib ah waxaana ka yeeri doona diryaan iyo guux ama dhawaaq weyn oo isagoo kale aan horay loo maqal waxaan u malaynayaa in ilaah uu isticmaali doono atom markii uu sidaasi yeelana dadka ayaan kol dambe awoodi doonin inay kala furaan atamka waxaa haddaba rasuulku uu raacinayaa oo uu leeyahay dhulka iyo shuqullada ku jirana waa la gubi doonaa waxaa ka mid ah waxa dhulka ku jira biyaha dhulka kor yaalla biyaha waa gubanayaan waxaan garanaynaa in biyuhu ay yihiin laba walxo oo isku tegay waana haydrojiin iyo oksijiin labaduba waa gaas wax halaagaa ama haddii dab lagu dhejiyo aanay waxba ka soo haraynin waxaa jira sida qubarrada dabka ku shaqada leh ay inoo sheegayaan walxo haddii laysku dayo in biyo lagu damiyo ay dabka sii hurinayaan laakiin aanay innaba damin karin haddaba nimanka demiya dabka kuma demiyaan holaca dabka biyo oo qura waxaase ay isticmaalaan kiimikooyin ku caawiya biyaha inay dabka demiyaan waxaa markaasi rasuul butrosna uu leeyahay dhulka iyo shuqullada ku jirana waa la gubi doonaa marka warka la soo gaabiyo wuxuu leeyahay rasuul butros ilaah wuxuu xukumay duniyooyinkii hore duniyooyinka mustaqbalka xukun baa ku soo socda bilowgii cutubka ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran aayadda afraad waayo haatan iyo maalintii awoowayaashii ay dhinteen wax waluba way u socdaan sidii ay ahaayeen tan iyo bilowgii abuurniinta kuwa dacaayadeeya dadka ilaah waxba ka garan maayaan duniyooyinkii hore waxaa duniyooyinkii hore aad u yaqaana qubarrada cilmiga sayniska kuwooda aaminsan nolosha meerta nololeedka ee isbabeddesha waxay aaminsan yihiin ragga garashada u leh cilmi sayniska in buuraha ay ku samaysmeen qarax aad u weyn iyo dhulgariir dab wata ama volkanos haddaba waxyaabihii hore ama duniyooyinkii hore ama volkanos ha ku dhacdo ama dhulgariire waxaa ku dhacay xukun rabbaani ah haddaba marka la leeyahay maalinta rabbiga ayaa waxay tahay waxyaabo qorniinka laga isticmaalo nebiyadii ilaah ayaa isticmaali jiray maalinta rabbiga oo qorayaal badan oo ku qoran kitaabka quduuska ah ee axdigii hore ayaa isticmaalay weedha ah maalinta rabbiga waxay maalinta rabbiga ku bilaabanaysaa gudcur isla sida nebiyadii axdigii hore ay inoo sheegayaan waxay ku dhammaanaysaa maalinta rabbiga xukun weyn markaasoo samada iyo dhulkaba la duuduubi doono inta ka dhex leh labadaasi xukun ama dhacdo waxaa dadku ay ku jiraan wakhtiga dhibka weyn oo ah maalinta sayidku uu imaanayo dunida oo uu dhulka ka dhisi doono boqortooyadiisa marka la gaaro xilliga zamanka dabadeedna shayddaanka ayaa xoogaa yar la sii dayn doonaa markaasaa waxaa kacaya fallaaganimo oo dadku waxay dabagelayaan shayddaanka dabadeedna shayddaanka ayaa la xirayaa weligiis waxaana bilaabanaya xilliga marka sayidka uu ku fadhiisan doono carshiga cad ee weyn markaasoo uu xukumi doono kuwa baadiyoobay
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye urbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin